barnaamijka dhallinyarada maanta
waxaana wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington kuna soo dhowaada idaacadda duhurnimo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a waad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka laba iyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitrbaan iyo sidoo kale efemyada geeska afrika
duhur wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa arbaca bisha januari waa toddobiyo labaatan sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacaddayada duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan si wada jir idinkala socodsiinaya caashe ibraahim aadan caashe cuudiyan oo ah ismaaciil xuseen farjar
qodobadaan idinku hayno idaacaddana waxaa ka mid ah sugaanta loo tiriyo xoolaha goorma idinku dambaysay
garay hooyooy garoor adagay garoorkaagii gambooleydiyo garmadowda isku gaabshoo isku gacashaday garay geeddugu gaariwaa iyo gambaxoor noqoy garay geeddugu waa haddii gugu meela ka hogmaa waxaan filayaa garadaasna in dad badan fahmeen oo ah riyaha loola jeedaa sidoo kalena maanta waxaan idiin haynaa dhinacii shiribka afarbalxaatoota ku taal tana lahaaga keenima tariibyo talyaani aadiistiis tana lahaaga keenima tumashi tuugnima taqaan tana lahaaga keenima waaw dhinaca sugaantana ha dhegaystayaal barnaamijka kama maqnaa waxaad ku maqli doontaan dulqaad baan ka rabaa dadaal aniga haye alla deeqdana baxshe adigu daacadi ahaw alla deeqdana baxshe adigu daacadi ahaw codkaas qab- cabdiqaboojiyana goordho ayaad maqli doontaan qodobadaas iyo sheekooyin kaleba waxaad kaga bogan doontaan inta barnaamijka dhallinyarada maanta uu socdo marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida
guddi ka socda kooxaha mucaaradka ah ee muhiimka ah ee dalka syriya ayaa la filayaa inay arbacadan maanta ah go'aan ka gaaraan bal inay ka qayb galayaan wadahadallada nabadda ay qaramada midoobey garawadeenka ka tahay ee ka dhacaya jeneva iyo in kale ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobey ee dalka syriya ayaa maalintii talaadada casumaadyo u diray xubnaha ka qaybgelaya wadahadallada hase ahaatee kuma uusan muujin liiskaasi kuwa ku jira wadahadallada shirkadda toyota ee fadhigeedu yahay dalka jabaan ayaa sheegtay inay iibisay ilaa toban dhibic shan iyo toban milyan oo gaadhi sanadkii labada kun iyo shan iyo tobanka waxayna sanadkii waana sanadkii afraad ee ay kaalmaha hore kaga jirto shirkaddani dhinaca iibka gaadiidka waxaana kaalmaha ku xiga soo galay shirkadda volkswagen ee saldhigeedu yahay dalka jarmalka oo iibisay sagaal dhibic saddex iyo sagaashan milyan oo gaadhi iyo shirkadda maraykanka ah ee general motors oo iyana iibisay ilaa sagaal dhibic sideed milyan oo gaadhi
duhur wanaagsan ah mar kale meel kastood naga maqlaysaan ismaaciil waad isoo fiirinaysaa malaha sugaanta n shiribna waan sii dayno goor dhowaan dhegeystayaasha usoo wadnaan qadarka En- maqashiinay en sidoo kale heesa howleedyada loo tiriyo xoolaha waxaan sidhi dee caasho iyo heesa howleedyada xaggeys ka soo galeen adiga waxaan kugu aqaanay Ah, noocii kale waa la isbaran doonaa ha Ismaaciil, marka heesa howleedyada welibana dee weyna fara badan yihiin way fara badan yihiin weliba waxaa jira kuwo badan oo loo tiriyo marka xoolaha en lasii caraab lasoo caraabinayo marka ee la soofinayo waraabinayo.
marka la waraabinayo marka marka beeraha ee ay soo go-aan oo kale marka badarka la tumayo tusaale oo kale waxaan xasuustaa markaan anigu ciyaal xaafadda ahaa oo de- iskuulka iyo guriga ka dhexeeya Haye.
marka badarka la tumayo kale moyihii mugleba marti loo marmara markaasaa Haye.
gabar waliba intay Dem.
intay xaafadda kasoo Dem.
maqashay Haye.
kasha la soo boodaleeda hadna markayga halii dhiiba marka adigu wax ma ka tumi jirto mawaalanta inaan inaan badarkii aan tumi jira aan waayey Te waxay ahayd inta aynaan meelo kale dad ka soo warwareysan Ah.
horta wareysiga in waxaa la yidhi waxaa laga Ay.
bilaaba deriskaaga Ay.
in xaggan laga bilaabay marka xamar la joogana waxaa la yidhaahdaa n badar tumow iyo biyo aroorow beryahan waa kala baadne bal ii dhiiba kasha wariyaha v o a magaalada gaalkacyo cabdiwaaxid macalin isaaq ayaa waxa uu la sheekaystay xaliimo jimcaale caalin oo ah haweeney aqoon u leh heeso howleedyada la tiriyo gaar ahaan kuwa loo tiriyo xoolaha marka beeraha la qodayo iyo marka en badarka la tumayo amaba haruurkaba waxaa weeye gacaliyow ee, heesaha loo qaado waxaa ka mid ah marka waxaraha loo furahayo waa la magacaabaa waxaa la yidhaahdaa caday sacay ciiro ca- waxaa la yidhaahdaa carabo wax- magacyada saasa goobo geelo qaordhin qoorcas magacyadaas baa lagu magacaabaa ariga marka la rarayo waxaa la yidhaahdaa garay hooyoy garoor adagay garoorkaagii gambooleydiiyo garmadowda isku gaabsho isku gacshaday garay geedugu gaari waa iyo gambaxoor noqoy garay geedugu waa haddii gugu meela ka hugmaa waxaa la yidhaahdaa galaala cidayda golxa gabaydaye maguubaa u daayay mase gurigiibay gabdha maaliyo gabna ku ogeyd waxa weeye heesaha badarka loo qaado waan ku soo xirayaa xare- heeska loo qaada waxa weeye marka horeeto wuxuu leeyahay luuq lagu soo hooriyo oo lagu soo diyaariyo waxaa la yidhaahdaa mandhaya gacale Ga- mandhaya gacale waan ku soo xirayaa xarigayga bannee looda giir webiya ondariya dawli lahayn wiil u duuban lahayn doob aroorsha lahayn shiikh haddaa tahay sheeg oodan sheegin sharaay sheegga noo kala go cirka dayrka ku yaal shiikh haddaa tahay sheeg oodan sheegin sharaay sheegga noo kala go burka baaliya biyaah shiikh haddaa tahay sheeg oodan sheegin sharaay sheegga noo kala go cirka d- looda giir webiya oon darya dawli lahayn wiil u duuban lahayn doob aroorsha lahayn deeradaa la yidhaah cirka dayrka ku yaal diilintaa la yidhaah burka baaliya biyaah qaraxaa la yidhaah kol haddaan gabay maago oo ganuunac bilaabo geelu waa ololaa giiryar waa balowdaa gara waa cicidaa geeda waa lulushaan geesi waa guntadaa faras waa gurxamaa gara waa cicidaa anna waa iska gabyaa
Ee, waa heesta ee marka badarka la tumayo loo qaado haa badarka loo qaado weeye heesta badarka weeye Ee, maama ee, ka waran ee, hooyadu marka ay rabto cunuga oynayo kale ee ay jiifin rabto ee, heesaa loo qaadaa oo cunuga lagu madadaaliyo
waxa weeye heesaha lagu madadaaliyo cunuga lagu madadaaliyo mandhow sidii bilanow bil dhalatay mandhow sidii biyo loo haraaday mandhow sidii barax maalingeedii allow lagu wada jeclaado allow aan lagu jaleecin mandhow haddaan hilalaayo joogo haddaad hawl hawd hala ku hayso anuunbaa hooyadaaya mandhow dunida inta saaran mandhow haddii la ii dooransiiyo maduulow adaan ku doorta Ee, maama aqalada miyiga ee, waxay leeyihiin magacyo gaar ahaan marka la dhisayo ee, waxyaabaha ay ka kala kooban yihiin bal noo sharax waa kuu sharaxay oo waxay ka kooban yihiin raradiisu raradu waxaa weeye dadbiin carricilis dulsaar guradhis ayay ka kooban yihiin udbuhu waxay ka kooban yihiin saddex dhinac saddexna dhinac labana horay saddexna gadaal intaasay ka kooban yihiin waxaa la yidhaahdaa feeragelis dhegfeereed dhigaha waxaa la yidhaahdaa dhigfeereed iyo dhigta dambe iyo dhigta hore baa la yidhaahdaa waxaa la yidhahdaa daroor iyo roor iyo gambis dhigaha u kala magacaabana ma ogtahay markii lasii kala magacaabo masane oo dhigaha magacyadooda la sheego waxaa la yidhaahdaa qabax iyo lool baa dhigaha la yidhaha magacyadooda Maga- waxaa la yidhahdaa qaymad baa la yidhaha waa la marimaa dhiilo waxaa la dhigaa dhiilo waxaa la dhigaa haman waxaa la dhigaa qalaqale waxaa la dhigaa xarko inta la sameeyo oo la hagaajiyo la qurxiyo saa loo soo lulo oo xarko ah oo aqalka loogu talagalo quruxdiisa waxaa loo yeelaa qalaqalaha waxaa loo yeelaa aleel baa lagu sameeyaa dhiilaha aleeshaa lagu sameeyaa oo loo yeelaa alooshu aleeshu waxaa weeye wax cadcad weeye asal baa la marinayaa asashaa markii la mariyo subag baa loogu darayaa maqaarkaas waa lagu jile waa jilka hore iska daa dhiga- dhigaha lagu soo habeeyee ma garatay dhigaha waxaa lagu xirayaa jil jilku waxa weeye ee, maqaarka ariga oo la habeeyo baa lagu xirayaa carar baa lagu asal baa lagu waxeynayaa asashaa markii lagu waxeeyo oo lagu habeeyo oo lagu qurxiyo nuuc walba loo xiro oo lool iyo qabax loo kala xiro kabacdi baa la dhisaa waxa weeye waa la subkahayaa asasha markii la waxeeyo waa la subkahaya subag baa la marinaya
waan gartay caashay horta Ay.
xaliimo wax badan bay ka sheekaysay xaliimo jimcaal caalinoo ku nool gaalkacyo hooyooyin fara badan oo malaha agaheeda joogana malaha waa faruur Dee qaniinsanaya haa.
baley iyaguna ba- idinkana kuwa taqaaneen iya wax idinka weydiiya aad iyo aad aad iyo dee heesa howleedyadana way badan yihiin geelaa loo qaadaa ma garanaysaa Arigaa loo qaadaa.
arigaa loo qaadaa horta lo-dan ma loo qaadaa lo-da inaala iyadaaba ugu heesa holabadan hortani aad u xaraga Dee macaantaan haa, ogahay inaala iyada marka weliba la waraabinayo marka een, maxaa la odhan jiray dee hadhuudhkii idinka badar baa tidhahdaa maflaya Badarka hadhuudh marka la tubayo, galley haa.
isku wada dar kuwa Kulli, ay ha ma garanaysa ha caddee ha caddaado ay caanageel ha u ekaade culimaa culay culimaa maacu Le- waa si aad in looga shaqeeyo u baahan tahay Waxaan- Aad iyo aad.
waxaan ismaaciil oo dhegeystayaasha xusuusinaynaa waxaa jira dhegeystayaal fara badan oo na dhegeysanayo dhallinyaro weliba u badan iyo odayaal iyo weliba dumar isugu jira oo heeso howleedyadaas waxay ka mid yihiin waxyaabaha inta badan dadka soomaalida ay ku shaqaystaan marka meesha ugu yaraan kasoo qaado marka dharka xataa xaafadaha la dhaqanayo ilen Haye.
qasaaladahan meelaha lagu haysta ma yaalaan oo gacantaa lagu dhaqaa Haye.
markaas xitaa waa loo heestaa oo markay Haye.
ugu yaraato waxaad shidanaysaa cajil aad jeceshahay oo heesihiisa ku jira aad Haye.
dhegeysanaysaa marka dhegeystayaasha waxaan xusuusinaynaa cid alla ciddii heesa howle taqaana ama meel ku og cid taqaana inay barnaamijkan la soo xiriirto hadday noqon lahayd kuwa beeraha marka ay soo go-aan marka xoolaha la lisayo marka la soofinayo marka badarka la tumayo dhammaantood marka ama wariyaasheenna v o a ku sugan deegaanaday la hadli karaan ama email bay ku soo diri karaan somali at v o a news com adoo ciwaan uga soo dhigaya barnaamijka dhallinyarada maanta caashe maxay noo xiga ismaaciil mal- malaha dhinacaagay jirta dee waxaan filayaa caashay goor dhoweyd dadka waxaan maqashinay shirib shirib shirib haye shirib iyo hees baan maqli jiray haye marka shiribka waxaa wiil dhallinyaro ah oo hal abuur oo ku nool magaalada muqdisho ha ayaa wuxuu abla ablaynayaa ha noocyada kala duwan ee sugaanta marka wiilkan oo lagu magacaabo cabdiqaadir cabdi axmed oo ku magac dheer jubba ha oo u warramay waryaha v o a ee magaalada muqdisho cabdiqaadir maxamed ha ayaa wuxuu leeyahay noocyo kala duwan oo shiribka jira markaa shalayta qayb ka miduu ka hadlay haye shiribka shan- shan nool la isku qabsadaa shan shan Ya, markaa shan shalayta walxaad oo shin ku taal afar shan walxaad oo intaas ku taal haye shalayta dhacdana waa la tiriyaan filaya haye marka shalayta qayb ayuu waraysiga ka- ka mid a baxday Ah, waa.
qaybtii labaad ee ugu dambeysay ayuu maanta weliba Index, weliba yeah.
qaybtan qadar baan kasii dhegeysto oo aad ba u xiisa badan tahay ismaaciil Ee, waxaa ka mid ah oo kale oo halabuurkaaga ta'da iyo waxyaabaha la xidhiidha aad wax ka tiraahdaa marka adoo loogu luuqeynaya dabcan sidee bay ahayd afar walxaatoo taa ku taal tana lahaga keeni ma tariibyo talyan tariibyo talyani aadistis tana lahaga keeni ma tumaashiyo tu- tumaashiyo tuugnima taqaan tana lahaga keeni ma tulkaygan tuura waa taaga tulkaygan tuura waa taaga tana lahaga keeni ma dugsiyo midig taagiste tana lahaga keeni ma marka eh, waxaa jirtay aad baad umaasan tahay de marka lagu luuqeynayo madaxaa la wada ruuxaya weliba la boodi jira si ay ahayd Si Eh, fiican, waa- waa- dhawaan waa sacab iyo waatay labiskaar oo jirtay la qabsanaya.
eh, waxaa jirtay inaad muqdisho kula kulantay eh, rag waaweyn oo dabcan ka mid a eh, abwaanada soomaaliyeed cabdalla mansuur iyo iyo iyo idaaja marka su-aalaha weydiisaa jirta la yidhi qaab suugaaneed ahayd ama ama aad wax ku tiri haddaan ku waraya mansuur oo kale maxaa dhahda
een, afar wadxaato ma ku taal waxayd cabdulla cumar mansuur oo qoraaga soomaaliyeed ee, runtii afka iyo dhaqanka hiddahaba aada nin ilaaliye ah oo buugaag badan oo qoray naxwa hadda soomaaliga u dambeeya uu ka mid ahaay iyo buugaag badan kasoo qoray marka ee, waxaa jira marka afar wadxaato ma ku taal mansuuro masii jire afar waxaato ma kutaan sheegda Afar masii waxaato ma ku taal.
socosaayo mas waa iska dhamaan doontaayo dhibka hadda culayska nugas nugu sii hayn doontaa marka waxaa ka mid ahaa ee, martaata hee muqdisho imow mansuuroo masii jire inta la yaraada mar martay nootay muqdisho soo aado bal soo dhoof yaraada ee martaa tahay muqdisho imow mansuuroo masii jire maalmo ee, fasiridda iska dhaaf anaga fasirayna erag lagu sii sheeg haye martaa tahay muqdisho imow martiyaa tahee M- haa martaa tahay muqdisho imow mansuuroo masii jire maalmo kooban magaaladaada joog mansuuroo masii jire ma heli kartid mudanaha waa mashquul mansuuroo masii jire intaas in kaloon ka maadaha axmed faarax idaaja ninka odaga ka mid ah abwaanada soomaaliyeed ee aada suugaantu ururiyey waxaad weydiisay weliba eh, deelqaafkunaad ka dhowreyso erayga wuxuu ka bilaabanayay iida iyadoo ka bila- iyadoo ka bilaabahay Een, runtii daajaha marka yaraado macalin waan macalinkaygana uu yahay marka macalinkay dhawa macalinka macalin toosa iyo macalin dadban macalin aan toosa inaan jirto idaacaddaas aad ula socdaa oon Marka VO-da VO ka da dhegeysta, aad soo VO -dan ka dhegeysta marka suugaanta iyo maansada iyo aadan u jeclaa habeen walba oo xadmadlabahbin oo idaacadda uu ka soo galay aadan uga taxanu si fiican u dhegeystaa ee marka maadaama marka dhaqankii ay afkeenii iyo aad u yaqaan waxaa daaima fikir badan faham badan oo haayaa Ee, ee, ee, ee, ee, waxaa jirtay annaga horta soomaal markaan nahay isirkeenna meeshaan galnay meeshaan kasoo jeednay mugdi badan aan ka taagn maba la yaqaanaba waa carab waa afrikaan waa carab waa afrikaan markaasaa intaad waxaa akhriyaysaa buug inta soomaalida laga qoray ooy soomaalida waa caraba intaa akhriyo markaa akhriso waa soo qancaysaa carab waayo halkaasi halkaasi halkaasi halkaas waxbaa lagu sheegaa wallahi sax waa carabaan haleeda go-aan soo qada soo bixaysaa markaasaa buuggii laga qoray afrikaanka akhriya haddana soomaalida waa afrikaano halkaasay tahay saasay tahay waxbaa lagu sheega markaasa si fiican soo qancaysaa meel la aada ma lahan marka Eh, maxaad ka tiri marka eedaaja marka waxaa jirtay eh, saddex arin aan weydiiyaha marka oo waxay ahayd saddex walxaato i ku taal asiga su-aalahan aan weydiiyey eh, usaadka saddex walxaato i ku taal idaaja iiga soo jawaab aan dhahay oo ina oo- oo- aan dhahay marka waxaa ka mid ahaa eh, eridu aabahe aroor idaaja iiga soo jawaab war aabahe intoo gala horta aabahe meeshuu gala waa- ma- carab ma afra ma- eridu aabahe aroor idaaja iiga soo jawaab ilindiga ilartii waxa looga iishay idaaja iga soo jeega gabdhaheen dhaqanka ee ilindiga baa lixran jira iyo ilartii iyo waxa looga iisha loo nacayo loo tuuro hadda dharkan oo toob liraada iyo hargeysaawi iyo nairobiyaan iyo waxaasaasasata iyo ha waxaas marka waxaa waxa looga iisha idaaja iga soo jawaab Eh, igara igaar afkiisa inkara erdo kale iga soo jawaab Igaar- Martid, eh, dadkan- dadkan luqadda luqadda Soomaaliga Afkaada, la ah, tuuray.
xarka because that's ma garan karo that's transparent maan clear maan wax dadkan iska af soomaaliga intay af ingiriis ku hadlaayo ilbaxnimada iyo caqliga ka raadin gudninkii fircoonigaad wax ka tiri eh, ereyga una ka bilaabanaya dabcan maxaad ka samaysay
Eh, waxaa jirta marka shirb isagana aan ka sameeyo afar walxaato ka ku taal kurba adduunya maahino kaltuumaan kurtunkeed gura kurba adduunya maahino anaa korshow kis dhaafi maa kurba adduunya maahino kalaamkiin anaan koreyn kurba adduunya maahino hooyadeed kaahay kukaa noqee kurba adduunya maahino oo hooyadeed kaahay ku kaa noqee, ku kaa noqee.
Kurba- Macnaha si loo gudaa, loo sida gudaa.
hooyadeed loo gudaa loo gudayaa oo haddaad noogu luuqayso anagoo Ah.
horena kusoo gebagabayna weliba waqtiba naga dhacay oged haye ee badan kula marka waxaa kamid ah afar walxaato ka kutaal kurbo adduunyo mahino afar walxaato ka kutaal kurbo adduunyo mahino kaltuumaan kurtuunkeed gora kurbo adduunyo mahino anaa korsho kisdhaafima kurbo adduunyo mahino kalaamkiina aanan koreyn kurbo adduunyo mahino hooyadeedka hay ku kaa nooqee kurbo adduunyo mahino Ah, hooyadeed intaas- kaahay ku kaa noqee.
hooyadeed kaahay ku kaa noqee sida hooyadeed loo gudaa loo Loo gudayaa gudayaa.
waa ku adkaysaa abdulqaadir cabdi axmed eh, jubba aad baad u mahadsan tahay ka qaybgalka waqtiyo kale ku siin doona haddii alla idin aad waa mahadsan tahay idiga dhammaan v o a iyo qaybta barnaamijka aan leenahan isleeyahay barnaamij barnaamij annaga iskale idaacadda waxaa jirta qayb ay leedahay iyo qayb annaga aan ku tashanoo leenahay qaybka dhalinyarada waxaan leenahay annagaa iskale Annagaa iskale.
waadna ku mahadsantahay halawarka fikirka
aad buu mahadsan yahay cabduqaadir cabdi axmed oo ku magac dheer jubba ku nool magaalada muqdisho wuxuu u warramay wariyaha v o cabdiqaadir maxamed een, caasha dhinacii sugaanta la soo gaadhay dhinacii sugaanta waa lasoo gaaray ismaaciilo laakiin shiribkaasaa weli iyo wiilkan yar iyo sida uu wax isugu aadiye aad bay isoo jiidata laakiin waxaan hubaa Mm, marka anigaba laygu daro haye dhalinyaro fara badan oo soomaali ah mm, markay ugu yar tahay afartu isku aadin karaan laakiin waxay u baahan tahay wax kasoo gaaxiye wax ka soo wax ka gaaxiya keena.
ereygaa- ereyga ereygaa dambaanu qaadanayna
waa tahay dhinacii heesaha waxaan inoo hayaa cabdi qaboojiye heesta adun baan ku doonaya iyo nimca nimca la qaadisan filayay nimca nimca yaasiin nimca yaasiin caraale bal aan ku nasanna markan
aday kuntu igu xirantay saddexnee adun baan ku doonayaa kowne adun baan ku dawadaa labane aday kuntu igu xirantay saddexnee luqad baan ka rabaa dadaal aniga haye alla deebdana baxshe adigu daacadi ahaw alla deebdana baxshe adigu daacadi ahaw damashad farax jacayl daway ila dadahe damashad farax jacayl walaan ila dadahe nimcoy ila dadahe
in
kowdhe ama labadhe caasha waa loo abtiriyey Ay, jacaylka loo abtiriyey miya aad baa loogu abtiriyey waxay leedahay een, adun baan ku doonayaa labadhe Ay, marka mas-uuliyad baa halkaas laysa saaray mar haddii mas-uuliyadda lagu saarana waa culayskeeday leedahay oo lagu yidhaahdo adigu bal talada meel u dhig waan gartay cabdiqaboojiye iyo nimco yaasin haddaynu heesta damaashaadayga ku wada luqayna intaa kaga nimaadna caashi maxay noo xiga dhinacii cayaaraha ayaan markana dhegaystayaasha usoo gudbinaynaa wararkii ugu dambeeyey jamaal axmed cusmaan waa kan
aynu ku horrayna dhegaystayaal xiriirka ciyaaraha dalka sweden ayaa waxa uu cabdirasaaq salaad diirshe oo ka mid ahaa ciyaartooydii ciyaaraha fudud ee waddanka sweden u matalayay muddo kala gedisan kuna guulaystay dhowr abaalmarino kala gedisan haba ugu badnaadeen kuwa dahaba ayaa hadda loo magacaabay inuu noqdo tababaraha ciyaaraha fudud ee ciyaartooyda juniorka ama da'da yar ee waddanka sweden haddaba cabdirasaaq salaad diirshe waa shakhsigii ugu horreeyey ee asalkiisu aan waddanka sweden u dhalanin oo xilkaasi loo magacaabo waxaana khadka telefoonka kula xiriiray isagoo jooga dalka sweden aan weydiiyey bal inuu sharxaadda naga siiyo xilkan loo magacaabay iyo waxay kaga dhigan tahay waxaana uu ku warceliyey horta waxa weeye haddaan dib yaro u noqdo eh, backgroundkayga eh, waddankan anigu waxaan ahaa o- een, orodyahan baan ahaa qa- een, qaranka sweden u ordi jiray ruuxa soomaaliya ugu horreeyey ee waddankan xagga ciyaaraha fudud wax ka noqda afar iyo labaatan bilood oo dahaba ayaan qaaday waddankan rikoorka waddankan ee kun iyo sideed boqol ee swedish rekorka ayaan jebiyey two thousand three ilaa iyo iminkana wuu yaalaayo weli cidi ma jebin maxaan ku idhahdaa dee waddankan ciya- waddam- waxaan ciyaaro badan baan uga qayb galay dee world champion european champion euro wax la yidhaahdo european cup baan bediyey marka howlo badan baan usoo qabtay waddankan eh, ilaa ninety seven iyo two thousand tenkii kabacdina waxaan galay inaan maaragtay coach aan noqdo oo maaragtay dhalinyar badan ee soomaaliya iyo waddankan ayaan soo ururiyey oo maaragtay hadda eh, intooda badanba qaranka ay ku jiraan juniorka marka arrintani wax badan bay soo socotay laakiin eh, midaan eh, tagadan iminka lay magacaabay adugu laba asbuuc ka hor ayaa maaragtay arrintan lay weydiiyey asbuuc dhan ayaan ka fakerayay kabacdina eh, hawsha waxaa iskugu soo ururay dee arrintan aan dusha u rito waa tahay marka xilkan laguu magacaabay muxuu yahay ma xil tababarnima walaal waxa weeyaan een, dhalinyarada yaryarka ayaan si toos oo la soconaya sida maaragtay dee ee, developmentkooda sida isbedelkooda xagga tababarka xagga maxaan ku idhahdaa tartanada horumarkay ka keenaan ayagoo dee gobollo kala duwan iyo magaalooyin kala duwan ayagoo kala jooga si hoose ayaan ula xiriirayaa maxaan ku idhahdaa tababarayaashooda laakiin markii la- ay noqoto dee inay championship aadayaan aniga ayaa mas-uuliyaddaa leh aniga ayaa dooranaya maxaan ku idhahdaa kuwa ee, championshipka ka qayb galaya waa tahay marka micnaha waxa weeye een, gobollada kala gedisan ee waddanka sweden ee caruurta ka soo baxaysa tababarayaal kale leeyihiin adiga kor kala soconayo laakiin marka tartan guud ay ka qayb galayaan adiga ku hoos imaanayaan adigaa soo xulanaya adigaa mas-uuliyaddii qaadaya sidaasaan u fahmay ha ha sidaa weeye la- waa Ah.
ciyaaraha fudud aha waa waxa weeye waa athletics weeye arrintan marka lagu magacaabay adigu dareen noocee bay ku gelisay wallahi horta eh, de waa mas-uuliyad aad iyo aad u weyn weeyaan waa mas-uuliyaddaani waa mas-uuliyaddii ugu horreysay ee qof ajaaniba waddankan loo magacaabo gaar ahaan qof soomaaliya marka waxa weeye aad bay ii dhiirigelinaysa dee dabcan waxa weeyaan waxaan u malaynaya anugu inaanan noqonayn kii ugu dambeeyey waa tahay koleyta qaar badan oo dhan maanta dee soo koraya ayay waxay noqonaysaa waddo wanaagsan oo hal ay ka meel ay ka cabir qaataan marka tartanka ugu horreeya ee aad ciyaartooydani aad hogaamin doonto waa goorma walaal waxa weeyaan waxaa la yidhaahdaa een, european youth championship ayaa la yidhaahdaa wuxuu ka dhacayaa july buu ka dhacayaa een, waddanka georgia ee ah wadamadii yaryaraa ee ruushka ka go wallahi waxa weeyaan ee, guula een, waxaanu filaynaa ilaahay idankii in maaragtay biladow badan aanu halka ka soo hayno Ee, arrintaana waxa weeyaan dee waa arrin hadda bilow ah laakiin waxa weeye goolka yaga waa two thousand seventeenka ayaa waxaa lagu qabanayaa ciyaarahan adduunka dhan iskugu imaanaya kenya nairobi marka halkaa ayaan maaragtay ayaan rajaynaya inaanu dee bilado a- arrin aanu baska hoose ka dhisnay halkaa inaanu maaragtay aan aan aan maaragtay bilado badan ka keeno laakiin tan kudheeda eh, dee iminka waqti baan haysanaayo waan isku diyaarinaynaa marka cabdirasaaq salaad diirshe ayuu kaasi ahaa oo khadka telefoonka igu warramayey
aad buu mahadsan yahay jamaal axmed cismaan oo inala socodsiinayey xubintaasi ciyaaraha gebagabadii idaacadda ayaynu kusii dhownahay waxaan filayaa caashay markii hore waxaad noo soo qosh- qo- ee, xushay damaashaad hay haatanana waxaa noo soo inoo soo qabanaya duushay duushay allow nabad Allow nabad.
qorraxdana dalaalnimo abdalaalnimo xasan dalkana nabad aad ku sii gaar aad iyo aad xasan duco.
aad samatar iyo sahra axmed
waa tahay dantu wada jir weeye docdaada yaysan ka baylihin anna tayada igu da halkaasi warbaa ku dhan xasan aadan samatar codkiisa macaan iyo codka kale dahabiga ee saare axmed jaamac ayaan kusoo gabagabaynayna heesta duushaye intaan mar kale kulmayno galabta saacaddu markay taa afarta waxaan dhammaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.